بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب البخل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قلنا جد بن قيس على أننا نبخله قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وكان عمر على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج باب وxuu baabu yahay albklu bakhaylnimada xalayna qayb ka mid aynu soo sheegnay ashuxu ka waxaad dareemaysaa inay kala duwan yihiin labadu can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man sayidukum ya bani salma been la yidhaahdo bani salma ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey mudanihiinnu waa ayo odaygiinnu waa ayo qulnaa waxaanu ku nidhi jadd bnu qaysin waa ninkaa jad ibnu qays ibnu sakhr la yidhaahdo waa jaabir ibnu cabdilaahigan abtigii ruma abtigii weeye markaa waxay yidhaahdeen odayga yagu iyo suldaanka yagu waa jad ibnu qays calaa annaa nubakhiluhu iyadoo ay sidaa tahay haddana waxaanu ku yaro xamanaa inuu bakhayl yahay calaa annaa iyadoo ay sidaa tahay haddana annaku nubakhiluhu bakhaylnimaanu ku sheegnaa ceebtaa yar buu leeyahay laakiin yeelkadeede haddana waa odayga ninkaasaan loogu muhiimsan qaala wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ayu daa'in adwaa min albukli oo ma cudur ka weyn baa jira bakhaylnimada amba ma ceeb ka weyn baa jirta wa ayu daa'in ma xanuun ka weyn baa jiro adwaa ka xanuunsan min albukli maasha la ydhaha bakhaylnimada oo bakhaylnimada ma cudur ka weyn baa jira bal sayidukum warkaasi mudanihiinni maahee mudanihiinna iyo odaygiinnu camar ibnuljamuux weeye camar ibnuljamuux waa ninkaas camar ibnuljamuux waxa weeyaan waa nin laangara ah oo laakiin deeqsi ah waa oday miisaan leh oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa oo geesi ah oo islaamnimada qeyb muhiima ka soo qaatay oo reer madiine ah marka ninkaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi hadday labada noqoto camar ibnuljamuux ayaa odaygiinnii ah yacni markaa isqaban mayso waa suldaaniyo waa bakhayl waa caaqiliyo waa bakhayl isma qabanayso waa inay kala hadhaanoo isaga iyo bakhaylnimadiisu ha isla hadhaan odaynimada waa laga soo reebayaa marka odaynimada waa laga soo reebayaayo mid u qalma ayaa maaragtay la siinayaa soomaalidu waa tii odhan jirtay waxyaabaha kuwaasiye madaxnimada maxaa ka mid ahayd gacan guran ayaa ka mid ahayd gacan guran macnaa waxa weeyaan bakhayl keena uun oo xaggiisa waxba aanay ka soo noqonahayn wa kaana camr camar wuxuu ahaa calaa asnaamihim fi ljaahiliya xilligii jaahiliga la ahaa asnaamtoodu mas-uul ka ahaa qisaa jirto camar ninka la yidhaahdo ibnuljamuux sanam buu lahaa isaga laftiisu gaar ah oo uu caabudo dabadeedna laba ninoo maxamed ibnu maslame iyo iyo cabdillaahi ibnu rawaaxa labadaa nin baa way la hadleen oo islaamnimadii bay ku kari waayeen camar ibnujamuux waa dadkii ugu gadaal muslimay ansaarta dadkii ugu dambeeyey buu ahaa gaalnimadu baaqi waxoogaa ku ahaa dabadeedna islaamnimadii bay ku kari waayeen way waaniyaan way wacdiyaan waxbay u sheegaan dhakaw wuu soo dhaqaaqi waaye sanamkiisu iska dul fadhiyaa dhinac kale ay ka soo wareegeenoo waxay sameeyeen marka habeenkii uu seexdo ayaa sanamka intay qaadaanba waxay ku tuuraan meel kudaafada meel waliba kudaafad ka sii daranoo xoolaha la qalay uuskooda iyo dhiigooda meel lagu daadiyo ayay ku tuuraan waagaa beryo wuxuu siraa soo yara caabud sanamkaagii meeshii oo cidlaabuu tagaa dabeete jiidme la jiidmay baa arko markaasuu raaca mise wuxuu baalki kusii fooraraa meeshii uuska iyo dhiiggu uu yaallay waa ilaahaysii moogtay dabeeto waa laga soo wuu soo qaadaa wuu masmasaxdaa wuu maydhmaydhaa dabeetana wuu caabudaa haddana habeen labaadkii wuu cadhooday maalmihii hore maalin labaadina wuu cadhooday markii dambe bartaasuu ka soo qaadaa halkii buu keenaa khadyaan buu istaagay markii dambe wuxuu sameeyey habeenkiiba wuxuu dhibay seefa wuxuu hi waaad waxaad samaysaa niyo haddaad khayr leedahay istifaac cidda kuu timaaday iska celidee ila waniga ku caabudaaye haddii adigu baan istifaaci ka lahayn aniga maxaad ii taraysaa seefuu galka ugelay bartaasoo wuxuu aaminsan yahay cidda u timaaday inuu istif iska difaaci hadduu istifaaci waayana go-aan buu ka qaadanaya dee waa loox iyo qori iyo dhagax meesha yaallay miyuu istifaaci karaya way u yimaadeen seefta intay xaggaa isaga tuureen iyo intay qaadaan bay bartii kusoo tuureen haddana isagoo bartii yaallo ay baktiyeen lugtaa ugu xidheen baaraka allahu fiik ay baktiyeen lugtaa ugu xidheen ayuu saa u eegay markaasaa uhi wallaahi adiga iyo ay baktiyey haddaad ilaah tahay lugta isuguma aa xidhnaateen waarniyo maca salama bartiba kama soo qaadin maalintiibuu muslimay rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo doontay gurigiisiibuu horta yimi gabadhiisibaa wuxuu ku yihi waxaad samaysaa halkaa biyo idhig waan maydhanayaa wuu soo maydhay isa soo daahiriyey wuu isa soo qurxiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo asxaabta ay la fadhido oo cabdilaahi ibnu rawaaxa iyo ay la fadhiyaan moxamed ibnu maslama ayuu bartaa ka soo baxay markaasaa rasuulkii ninkaasi wax kale maanta ooma socda anakuna doonaya ila waxay sameeyeen bay garanayaane dabeete wuxu rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay idinka idin dooni maaye inuu muslimaabuu u yimi ilaahay baa igu bushaareeyey in ninkaa camar ibnu jamuux idhaa uu muslimi doono wuu soo galay dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxuu ku dhaha shahaadai qabo saasuu ku muslima allahu akbar marka camar ibnu jamuux ninkaasuu ahaa wa kaana yuulimu can rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalama ida tasawaj shaqo dadkuba aanay garanahayn oo aanay ogeyn oo ay seegeen ayuu samaystay wuxuu sameeyey markas kastoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursado isagaa bixin jiray waliimada iyo casumadda nebiga calayhi salaatu wasalam waa la kala boobayaa moogta nimba markaa meel buu kaga soo aaday markaa kaalmihii kale oo dhan ayaa buuxsamay markaa maxaa dhiman halkaasuu kasoo baxo wuxuuhi wallahi halkaa cidimay qabsan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qaabilsanaa isagu marka laga yimaado islaamnimadaa guud difaaca islaamka ee guud marka laga yimaado wuxuu u qaabilsanaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursado isagu inuu bixiyo maaratay waliimada wa kaana yuulimu casumad buu ka samayn jiray can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay idaa tasawaja marka uu guursado nebigu calayhi salaatu wasalaam waayahay can waarid kaatibu lmuqiira ninkaa waarid la yidhaahdo oo muqiiro qoraagiisi yahay muqiira ibnu shucba radia allahu tacaala canhu wuxuu ahaa nin madaxa markii dambe oo gobollo dhan iska haysta markaa karaanigiisi iyo qoraagiisii buu ahaa muslin ah oo shee caalimo oo maaratay hiqa oo lagu kalsoon yahay buu ahaa taabiciya qaala wuxuu yidhi kataba mucaawiyatu ila lmugiirata ibnu shucba mucaawiya ibna abi sufyaan baa wuxuu u soo qoray waraaq muqiira ibnu shucba muxuu leeyahay an iktub ilaya bishayin samictahu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaad ii soo qortaa waxaad nebiga calayhi salaatu wasalaam ka maqashay bal xadiis nebiga aad ka maqashay ii soo qor buu yidhi fakataba ilayhi almugiiratu dabeete mugiira wuxuu u qoray ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yanhaa mid xaaraantinimeeya can qiila waqaala waidaacati almaali wa kasrati الsu'aali wa can mancin wahaatin wa cuquuqi اlummahaati wa can wa'di اlbanaat rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxyaaba fara badan buu xaaraantinimeeyo waxyaabuu israaciyey xaaraantinimeyntooda waxaa ka mid ahaa idaacat qiila waqaal waa huuhaada iyo kan baa la yidhi iyo keer baa la yidhi iyo ma maqashay iyo jaraa'idkaa qoray b b sidaa sheegtay v o eda ilo xogogaalo lagu kalsoon yahay buu kuleeyay been buu ku sheegaya ilo xogogaalo lagu kalsoon yahay waxay noo sheegeen muxuu sheegi waa ilaha u sheegaya iyo waxaa ka sii daran wuxuu ku leeyahay qof diiday magaciisa inuu sheego badankooda iyagaa waxaa samaysta qof isagoo jeclaystay magaciisa inaan la sheegin baa wuxuu sheegay waa war waxaas ma wax lagu qaataaba ka warka sheegayana waa beenaale waxaabuu ka shaqaynaya idaacad gaalo ayuu ka soo hadlaya ku ka warinayena wuxuu hi magaciisuu sheegi waaye waa waxa waa siiqaadka ee sooqaadka ee waxaa la isla dhex qaadayo qiila waqaala wuxaa qiila waxaa la yidhi wa qaala wuxuu yidhi sheeg sheeggaa warka iyo qaadqaadka dee maanta shaqaa bay noqotay soo maaha wa idaacati almaali xoolaha in la dayaco maalka in la dayaco bixintiisa weji aan bannaanayn in lagu bixiyo waxyaabo xaaraan in lagu bixiyo in la iska daadaadiyo xoolaha aan loo miidaandayin wa karati الsu'aali iyo su-aasha faraha badan leh su-aasha badan ee aan macnaha lahayn ama su-aasha aan munaasabka ahayn waxyaaba aan qodqodka iyo raacraaca hoose ama su-aal qofku aanu doonahayn cilmi inuu ka faa'iido oo uu rabo inuu cidda su-aasha uu weydiinaya uu xaraj geliyo amba dadka uu tusay aqoontiisa taa ka waran su-aal isagu uu meel sii qarqoortay marka horeba oo meel u taalla jawaabtiisa ayuu adiga su-aashii ku weydiinaya taa xukunkeeda ka waran oo tirahdo waa xaaraan isagoo xalaal u haystay isagoo xalaashinbuu isaga haysanaya hadduu xaaraan u haysta tirahdo waa xalaalna isagoo xaaraantiisiibuu isaga haysanaya markaas su-aal doon maahe waa balaayo kala doon waa su-aal qodqod iyo xumaan ka dhaadhicisa ka doondoona yacni wa can mancin wahaatin wa can mancin qofku inuu waxa waxbixinta inuu diido wahaatin keentana uu yaqaano macnaha inuu dadkana waxbaa uu siin waayo isaguna dadka uu waxweydiisto kasratu su-aal waxaa ka mida oo kale oo macnayaasha daahirkaa ka mid a in dadka qofku maaragtay dawarsado oo hebelo waxay siiye shaxaatanka oo qofku gacmaha uu hoorsado wa can mancin wahaatin waxa la weydiisto qofku inuu diido waxba uu bixin waayo qaadhaan baa lagu soo qoray uu ka cudur daaranaya qof kalaa soo baryey buu diidaya mid baahan baa u yimi waxba siin maayo jaarkiisibaa baahan u tawaabi maayo qaraabadiisibaa baahan ha sheegin qofka noocaasoo kalea ee gacantiisu ay laaban tahay ila waxanu ka hadlayna maxay ahayd baabku baabulbukhli ayuuha bakhaylnimada halkan bay markaa kaga jirtaa waa can mancin wahaatin isna inuu diido gacanta uu haysto waxaa kaloo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaaraantinimeeyey wahaatin keen qaadqaadashada wa cuquuqi lummahaati hooyooyinka in caaq lagu noqdo hooyooyinka in caaq lagu noqdo la diido amba xaqooda laga soo bixi waayo aabbayaashina way ku hoos jiraan marka halkan la maraya cuquuqa labada waxa weyn hooyadaa labada weyn aabbihiina wuu raacsan yahay halka meelaha kale aabbaha la soo qaado oo hooyada la daba dhigo wa can wa'di lbanaati iyo hablaha iyaga oo nool in la aaso in hablaha iyaga oo nool in la aaso macnaa dee waa dhaqan iyo caado waagii hore dadka gaaladaha ay lahaayeenoo hablaha ceeb iyo waxbay ka baqan jireenoo ninka inan lihi habeenka inantaasi u dhalato habeen baas baa u dumey oo meeluu ku ceeboobaayo qarashkooda fara badan inkaar baa ka dhacaysa ceeb fara badan baa ka soo gaadhaysa ninka hebel majaalistii tegi maayo waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suuءi maa bushira bihi ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab haddii midkood loogu bushaariyey baa layidhi waidaa bushira haddii midkood loogu bushaareeyo dhadig gabadh baa ku dhalatay dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim wejigiisaa madoobaanaya uu isbedelaya murugo aawadeed uu ka naxaya dabeete mararka qaar buu isqarinaya oo cadhadii qarsanaya yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bihi dadku ka dhuumanaya majaalistuu iman jiraya goobihii haasaawaya sheekada ma imanayo wuu dhuumanaya oo muxuu u dhuumanayaa min suu'i maa bushira bihi waxaa loogu bushaareeyey xumaanteeda isagaa xumaan u arkay xumaan maaha markaa qofku wuu tallamayaa ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ma iska haysataa iska hayso adigoo maaragtay dhibi maaragtay itixaan ku qaba oo ku iska iskaga dulqaado u iska hayso calaa inkaar yacni am yadusuhu fi turaab mise ciidduu ku daqiiqaa iyadoo nool buu aasaa labadaasay u taagantay hadduu haystana waxba kuma haysto haddii kalena iyada oo nool inuu dilo dhaqan iska faafay buu ahaa waana dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo islaamnimadu ay baabiisay ka hor tagtay inuu qofku inantiisa iska madalufiyo fii bacdi alaxyaan horta marka horeba qofku inuu ilmaha inan inan u dhalatay inuu karaahaystaa waa dhaqan ka mida dhaqankii jaahiliga waa deeq ilaahay subxana wa tacala qofka uu siiyey waana la xaqiijiyo hablaha iyo inamada waxa manaafacaad badan hablaha waa xaqiiqa iyagaa ka naxariis badan iyagaana ka deeq badan ninku hawlunbuu kulaag taagay isoo maogid mid buu soo dakrayaa inanta waxba soo dakri mayso mag buu soo hoynayaa inan baa qof dishoo magteedii la bixinayaa waa dhif iyo naadir maba la maqlaba wax alaaliya wax mag la bixinaya waayo waa rag un moogti naxdintiisa iyo kanbuu dilay iyo halkan daba socodkiisa inanta waad haynaysaa waa inantaadiyo waad korinaysaa waa lagaa guursanayaa waa kaa asturan tahay iyadoo weliba halkaa joogto haddana kaama gacan la'a hadaad hataa ani kasta tahay inantaadu waata kaa warhaysa laakiin inanku odaygii baa halkaa joogay baa la yidhi buu iska leeyahayo naxariistu kuma badna haddaad maanta xanuunsato waad garanaysaa labada ninkii hablana baa garanaya inamana leh hablana leh wuu garanaya naxariistooda marka war la sheeg sheega maahee wixii ay samayn jireen waxaasuu ahaa nimanka la yidhahdo quraysh ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka xoreeyey meesha waxaa looga jeedaa waa can mancin wahaatin qofka haddii dhaqankiisu ay tahay inuu waxna qaato waxna uu bixin waayo waxay ka mid tahay waxyaabihii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xaaraantilmeeyey waa inay wax kaa soo go-aan can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi maa su'ila الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam can shayin qatu faqaala la horeyn u soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam wax la weydiistay weligii waxba lama weydiisan oo maya ma odhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo intoo wax la weydiistay wuuhi maya kuma siinayo weligeed lama maqal wayninkii sheegnayoo haddii qof wax ku weydiisto xaaladaadu waa saddex mid ahaanuun inaad tidhaahdo inaad xoola hayso oo aada siiso amba aad diiddo waa mid iyo inaad waxba haynin aad tiraa war midh ma hayno ina kala kaxeen shilin ma haya wallaahi maanta orad meelaha kala qabo iyo inaad waxba hayninoo oo aad tiraa waxba ma haye waan ku siin doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd hadduu wax hayana wuu bixin jiray oo ma haysan jirin haddaanu haysana wuu u ballanqaadi jiray waxba ma hayo imikee markay wax yimaadaan baan ku siinayaa markay yimaadaana rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu siin jiray baabun almaabu almaalu asaalixu lilmari asaalixi xoolaha wanaagsan ee qofka wanaagsani uu leeyahay xoolo wanaagsan yacni xoolo maasha allah fiican oo nin wanaagsanna gacantiisa galay waa qof wax haysta oo xoolo fara badan haysta oo hodana isaguna wanaagsan can camr bn caas radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi bacaa ilaya nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigaa ii soo cid diray markaasaan u imi bay ka dhigantay fa amaranii dabeete rasuulku wuxuu i faray an aakhuda calaya hiyaabii wa silaaxii dharkaagii iyo qalabkaagii dagaalka soo qaado buu igu yidhi uma aatiyahu wuxuu dharkaagii iyo qalabkaagii dagaalka soo qaado dabadeedna ii kaaleh saasuu i amray fafacaltu sidii baan sameeyey gurigaygii baan tegey qalabkayga dagaalkaan soo qaato waan soo diyaargaro soo diyaargaroobay faataytuhu markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi walxaal huwa yatawada dabadeedna waxaanu yimi isagoo u tukanaya isagoo weysaysanaya rasuulkaanu yimi oo fadhiyooo weysaysanaya fasacada ilaya albasara araggiibuu kor ii raaciyey saasuu eego intuu xagga hoose ka bilaabay ayuu korsaa igu eegay uma ta'aa dabeetna madaxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam foororiyey wuu foororsaday uma qaala dabeete wuxuu yidhi haddee wuxuu sifaynayaa xataa xaalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaa wuxuu ku tusayaa dhacdadan iska daa wax kale ee xataa waxaan xasuusnahay sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa iyo siduu ii eegay iyo xarakaadkiisii waxba igama ilmayn bay ka dhigantay uma qaala wuxuu yidhi yaa camar camarow inii uriidu waxaan rabaa an abcasaka calaa jeyshin inaan ciidan kuu dhiibo ciidan inaan kula saaro ayaan doonayaa fa yuqnimaka allaahu dabadeedna ilaahay khaniimo iyo hanti uu ku soo siiyo wa asqabu laka zakbatan min almaal waxaa idiin qoran wa arqabu soo maaha labaduba waa sax wa asqabu laka zakbatan min almaal saalixatan iyo wa arqabu laka ragbatan min almaali saalixatan labaduba waa sax wa asqabu laka taa ku horraysiiyo aan kuu xantoobiyo weeyaan laka adiga zakbatan min almaali xantoobo xoola ah oo saalixatan wanaagsan inaan xoolo wanaagsan oo waafiya kaa siiyo ayaan rabaa intaad intaad dagaal gasho ciidan aad kaxaysato aad soo guulaysato haniimo aad soo hesho dabeete haniimada aan kaa siiyo xoolo wanaagsan waarqabu laka raqbatan min almaali saalixatanna waxa weeyaan waarqabu laka waxaan kula jeclahay raqbatan kalgacal iyo jacayl baan kula jeclahay min almaali xoolaha oo saalixa raqbadaasoo saalixatan wanaagsan inaan xoola ku siiyana aad baan u jecelahay labadu markaa waa isla macne markaa zakaba iyo raqaba labaduba way ku soo aroortay waana laba macno labaduba saxiixa qultu waxaan ku idhi yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka fahmay camar ibnu caas in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu fahansan yahay inuu u fahmay islaamka waa camar soo muslimay inuu xoolo doon yahay aanu islaam doon ahayn amba waa anay weli islaamkaanu u dhaadhicin qultu waxaan ku idhi innii anigu lam uslim raqbatan fi lmaal rasuulki ilaahayow xoola doon dee umaan soo muslimin wa inamaa aslamtu raqbatan fi lislaam islaam doon baanu soo muslimay xoola dooni maaye waxaan kuugu yimi dee islaamnimadu waa iga dhab malaa qalad baad iga fahantee fa akuuna maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahi aan la joogo waa iga dhabo waa xaqiiqee xoola ma doonayn markaan madiine iyo maka ka yimi xoola bartan uma imina waxaan u yimi inaan muslimo iyo inaan kula joogo fa qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi yaa camar camarow nicma almaalu asaalixu lilmar'i asaalixi xoola waxa u wanaagsan xoolo wanaagsan oo waafi ah oo qof wanaagsan inuu gacanta ku hayo xoolaha qiimahoodu waa maxay xoolaha qiimahoodu waa inay bataan oo dadka waxa aad ka siin karto ay ziyaado kaa tahay qof fiican inuu gacanta ku hayo nicma almaalu saalixu lilmari saalixi lilmari saali riwaayaadka qaarna waxaa tilmaamaya waxay tilmaamayaan lilrajuli saalixi nin wanaagsan almaru markaa gabadhani way soo gelaysa waxa wanaagsan xoolo waxa u wanaagsan xoolo wanaagsan almaalu saalix xoolo wanaagsanoo horta si xalaala kugu soo galay badanna oo dee cid aad gaadhsiin karto lilmari saalixi oo qof fiicani uu leeyahay xoolaha hadduu qof fiicani gacanta ku hayo isna wuu ka manaafacaadsanaya dadkiina wuu ka anfacaya faqiirkiibuu wax ka siinayaa jaarkiibuu wax ka siinayaa qaraabadiibuu ka xidhii ka xidhiidhanayaa reerkiisii baan ka qadahayn yacni waa xoolo tallaabayaoo dadka ka ag dhowdhowi aanay ka qadayn ay wax ka gaadhin markaa xoolahaasaa xoolo ugu wanaagsan cagsiguna waa maxay xoolo maxaa u xun xoolaha si qaldan qof ku soo galay oo mid xunna uu gacanta ku hayo xoolo iyaguna xun ka hayaano uu xun yahay xumaanta xooluhu waa maxay waa inay xaaraanka ku soo galaan dariiq laalaaba iyo been iyo qish iyo laaluush iyo qofku xaaraan uu ka ganacsado xoolo ku soo galay oo haddana ka hayaano aanu wanaagsanayno xoolaha uu si qaldan u isticmaalayo cidna waxba aanu ka siinahayn xoolo kuwaasaa u liita baabun man asbaxa aaminan fii sirbihi aw fii sarbihi aw fii sarabihi intaasi waa sax qofka waa beriistee waagu u beriyo isagoo aamin ku ah gurigiisa amba naftiisa iyo maalkiisa amba jidkiisa macnayaasha kala duwan waynu sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigay can marwan ibni mucaawiyata can cabdiraxmaan ibni abi shaymalat alansaari alqabbaani amba alqibaani can salamata ibni cubaydillah ibni mixsan alansaari can abihi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala man asbaxa aamina fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu طacaamu yowmihi fakaأnamaa xiizat lahu اdunya man asbaxa aaminan fii sirbihi hadda adduunka macaankiisa waa kan eeg man asbaxa aaminan fii sirbihi qofka maaragtay aamin ku ah fii sirbihi ayaana kanoo qorno oo siinku kasruu leeyahay raaduna sukuun bay leedahay macnaheedu waxay tahay fii nafsihi wa maalihi naftiisa iyo maalkiisa ninka aamin ku ah haddaad tidhaahdo man asbaxa minkum aaminan fii sarbihi oo saadoo fadxa leh iyo raadoo sukuun leh waa fii maslakihi wa ariiqihi jidka uu marayo gurigiisa maruu ka soo baxo ee suuqaa uu soo maro aamin iyo gudubla-aan ku maraya oo cidna aan ka baqanahayn fii sarabihi haddaad tidhahdana waa fii beytihi gurigiisa intu waa isla wada macno waa qofka aamin ku nool amba gurigiisa ha joogo amba reerkiisa ha joogo amba suuqiisa ha joogo inaad aamin ku nooshahay oo markaad soo baxdo aan baala daymoon ahayn talo ma xagga dama lagaaga iman doonaa talo ma xaggan ma kii baa ku dili doonaa ka soo sanqadhaya muxuu kaa eegayaa kaasi shaki buu leeyahay kani maantao dhan buu ku daba socday oo dhulku aanu kuu khaakhaayahayn amba dee waxaad qishay adigu ha ahaato amba xaalad dee fidnaha lagu noolaado oo laisdilaayown mucaafan fii jasadihi jidhkiisana oo caafi ku ah oo caafimaad qaba jidhkiisuna u caafimaad qabo oo caafimaad qab ku soo toosay cindahu طacaamu yowmihi agtiisana ay taalo cuntadii maalintiisa oo cunla siddeed iyo afartanka saacadood ee soo socda waxaad quudan lahaydna aad haysato qofka intaa isku darsaday fakaأnamaa xiisat lahu اdunya waxaad moodaa qofkaasi wuxuu ka dhigan yahay qof adduunkii oo dhan loo soo koobo halkaa loo soo dhigo waxba kama maqna qofkaas qofka aaminka ah ee jidhkiisu caafimaadka qabo ee aan gaajoonahayna wuxuu cuna maanta haystaa ninka qaniga ah waa ninkaa ninka qaniga ah hantida haystaa waa ninkaas laakiin ninka intan ay ka kala dhantaalan tahay ninka baqanaya adduunkii waxbaa ka dhiman ninka xanuunsanaya ee jiifa ee soo kici waayey saasoo kale ninka gaajoonaya ee baahan ee waxba aan haysan dadka noocaasi inay cawdaan oo ay dareemeen adduunkii inuu wax ka maqan yahay waa gartood laakiin ninka intaaba isku haystaa inuu cawdo maaha bay ka dhigantay inuu cawdo maaha waayahay man asbaxa aamina fii sirbihi aw fii sarbihi aw fii sarabihi qofka waa beriistay isaga oo caafimaad qaba isaga oo aamin kuwa gurigiisa iyo reerkiisa iyo jidhkiisa mucaafan fii jasadihi jidhkiisana la caafiyey oo caafimaad qaba cindahu طacaamu yowmihi wuxuu maanta cuni lahaana haysta fakaأnamaa xiisat lahu اdunya waxaad moodaa qofkaasi wuxuu ka dhigan yahay bixadaafiiriha riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan noloshii adduunka oo dhan wuxuu ka dhigan yahay ininkaasi loo soo wada koobo gacanta loo geliyey laakiin dee ibni aadamkii baan loo taakelayno wuxuu rabaa ka badan haddii looga sii badiyana wuxuu rabaa ka sii badan haddii looga soo bad looga taa halkii la gaadhsiiyena hir kalaa usii hilaacaya maanta maanta soo halkaa ma joogna intaynaasi nin kastaaba in buu ilahay xoole ka siiyey intayna halkaa fadhida caawa haddii la dhaa qof kastaba wax sheego aynu wax sheegano anigu kan baan rabaa hadda ha kale ilaawin saacad baad haystaa baa lagu yihi saacad kaamila ku darso waa kan waa kan waa kan oo aad dhammayso oo nin kastaa waxa uu baahanya la siiyo berita waagu markuu beryama wuxuu odhanay anigu waxbaan haysta waan haystaa so wallaahi ma taqaana waxay u baahanta intii aad dolarkaad qabsatay waxaad u baahantay inaad sii kobciso kaana bartaagee waxoogaa ha dhale eh kaana bartaagee markaasaaba hami iyo fikir iyo warwar iyo iimaan la-aan iyo eryasho markaasaaba kuga horeysa caawa waxaa laga yaabaa nin kastaaba inu iska seexday inteena halkaa fadhida isagoo warwar aanu qaban tolo xoolihi halkaa talo markabkii muu iman dee inteena anu isgaranaynaayo waxba ma haysano haddaynu halkan haddaynu haysan halkan iskuba inaan imaadneen anna idinmaan imaadeen idinkuna halkan ma idinaan fadhideen taynu sheegaynaa waxa weeye waa tii siyaadada ahayd intan soo ma haysana imika waxba inagama maqnaa wax allaale iyo wax inaga maqani iimaanna waa qabnaa alxamdu lilah waxba inagama maqnaa marka horta bahashu wuxun bay ku fiican tahay in loo miiriyo oo bisinka loo qabto intaad hayso ayaa ugu macaan inta kaa maqani dantaada maaha saa qofka muslimkaa inuu fikiraa bay ku fiican tahayo hadday soo gashana inaanay aada ula weynaan hadduu waayana naftu inaanay ka bixin dee markaa gaaladaa iska caynkaasoo gaalku markuu soo galana xaggan buu cararaya wuu tumanaya waa kan waa kan aakhirka wuu ku dhimanaya marka xoolihii wado xoolo badan badan badan baa soo gelaya markaasuu xagga ula cararaya markaasuu xagga ula cararaya aakhirka daroogu cunaya sa waa l ninkii noocaas hayacaanka ahaa waxaa laga helay gurigiisa isagoo maydaho wuxuu cunay daroogo siyaado ah wuu isku midayaa markaasuu sanka gelinaya markaasuu qiiq gelayaa suu wadnu istaagaya haddii ku badatana way dilaysaa hadduu waayana wuxuu iska tuurayaa baalka amba fooq buu iska tuuraya amba tareen buu isu dhigaya oo gaajadii iyo busaaradii u dul qaadan maayaan ila ilaahay ma yaqaan lakiin qofka muslimkaahi wuxuu yaqaanaa arsaaqadda ilaahay baa qaybiyey intaad haysata waa intii lagugu talagalay inta uu hebel haystaana waa intiisii intaadi intaasi maaha baabun iibi nafsi naf wanaagsanaanta yacni qofku naftiisu inay inay qof naftiisu ay degan tahay oo habi ah oo warwar iyo walbahaar adduunyo aan ku noolayn way tahay qofka muslimka inuu warwaro inuu fikiro way tahay laakiin waa inuu ka fikiraa waxaan adduunyo ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la sheegay inuu qosalkiisu yaraa hamigiisuna fogaa murugadiisuna ay xidhiidhsanayd kalo muxuu ka fikiraya adduun rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta uu doono haddii la dhaa caawa qabso waa la siin lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalam waxaa la kala dooransiiyey inaad noqoto boqor waara weliba boqor waara iyo inaad aakhira iska qabato xagga ilaahay subxaana wa tacala aad la kulanto wuxuu uhi may may ila arafiiq ilaclaa xagga sare rasuulku muxuu ka fikirayey walbahaarkiisu muxuu ahaa hamigiisu muxuu ahaa wuxuu ahaa hami aakhiro iyo fikir diineed buu ahaa diinta maanta maxaa dhiman halkaas wey waxbaa ka soo socda bartaa ka awd cadowbaa ku soo foolle dadkan waxbar kanbaa qaldane toosi kan waxu sheeg dadka cilmiga bar hamigaas rasuulka alayh isalaatu wasalaam ku jiray warwar lamuu seexan jirin rasuulku calayh isalaatu wasalaam habeenkii buu soo kici jiray isagoo warwarsan ya weylun lilcarab min sharin qad iqtarab int haweenka rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxay leeyihin habeen badh inta rasuulka calayh isalaatu wasalaam soo toosuu soo booday ayaa wuxuu uhi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab busaarad iyo xoolodoon iyo shaqo tag iyo maaragtay xoolihiisiyo la dhacay wax alla waxaa may ahayn waxay ninkiina wareeriyey waa waxa qofka muslimka ay qiima wuxuu ku leeyahay warwarkiisa ugu weynay inuu ahaado aakhiro iyo dacwadda iyo islaamnimada walaa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacooyinka laga haya waxaa ka mid a ilaahow adduunyada ha ka dhigin akbara hamina hamiga noogu weyn waxa noogu weyn aanu ku haminayno dadka qaar baa markay seexanayaanna isagoo laba laba u geynaya kaana kaa ku dhufo kaana kaa ku dhufo buu gamaa dabeeto wuu ku riyoodaa habeenkii subaxii wuxuu soo kaca isaga oo leh halkii xalay kuu maraysa halkaa iyo halkaa subaxii buu ku ambabaxaa maalintao dhan buu ka shaqaynaya habeenkii bay ku gaadhaysa khaasir ninkaasi waa ku daayey ninkaasi tirsiisan tirsiisan male marka iibu nafsi waa qofka naftiisu ay dayibka tahay ay fiican tahayoo xaalka adduunya aanu ku cuslayn can mucaad ibni cabdillaahi ibni khubayb aljuhani يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم نك الله يراهدو معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني وحو كشيغي آبه آبهينا أديركي وحو كشيغو صحابية وحويا وعبيدة ابن عبد الحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك خرج عليهم maalin buu ku soo baxay asxaabta oo fadhida wa calayhi aharu guslin iyada oo ay ka muuqato maydhasho raadkeeda uu ka muuqda yani qofka markaa soo maydha kuusoo kale soo garan maysid biyihii oo ka da-aya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dharkiisu qoqoyan yahay ayaa ku soo baxay wa huwa tayibu nafs oo rasuulka naftiisuna ay aada u fiican taho bashaasha oo farxaana fadanannaa waxaanu u qaadannay annahu isagu alama biahlihi reerihiisii mid ka mida inuu soo maray macnaha waad fahmaysaa soo ma faqulnaa waxaanu idhi yaa rasuula allah yani annagu markaanu isfahanay waxaanu u qaadanay inuu reerihii soo maray yani xisaabtan waa isku beegbeegan dabeete waxaanu ku nidhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow naraaka tayiba nafs waxaanu ku aragnaa maanta naftaadu inay aada u fiican tahay inaad inaad bashaash tahay oo aad furfuran tahay maanto aad yani xaaladdaadu ay kala degan tahay qaala wuxuu ihi ajal ha walxamdu lilah ilaahay baana mahadle uma dakara uma dukira dhe dabeete waxaa la sheego markii waxoogaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fadhiyey ayaa la iska sheekaystay markaasaa waxaa la soo qaaday alghina qaninimada qofku inuu xoole iska haysto oo wax iska dhaqdo oo uu maal samaysto iyo sarwe iyo hanti ayaa la soo qaadqaaday fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi inahu xaaladdu waxay tahay laa ba'sa bilghina inuu qofku hani noqdaa dhibaata kuma jirto ceeb maaha iminka muxuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam muxuu lahaa nicma nicma almaalu saalix lirajuli saalix ha qofka muslimka ee xoole inuu yeesho oo xoole uu dhaqdaa ceeb maaha laa ba'sa laakiin waa kee kaasi liman ittaqaa qofka ilaahay ka cabsooda qofka xoolahaasi marka uu dhaqaayana meesha uu ka keenay ilaahay ka cabsanaya markuu helana ilaahay kaga baqanaya oo xaqoodii ka bixinaya wasixatu caafimaadka ayaa liman ittaqa qofka ilaahay ka cabsooda khayrun min alghina haninimada uga wanaagsan inaad caafimaad qabto oo aad caafimaadkaagii ku cibaadaysato ayaa haninimada ka wanaagsan wa tiibu nafsi qofku naftiisu inay iska fiican tahayo oo farxaan uu yahay min annicam nicmooyinka ka midta imisaa israacay inuu qofku qani ahaado oo xoolo dhaqdaa waa fiicanta waa caadi ceeb maaha ma xuma oo qofka muslimkaa laguma cananan karo war heedhe maxaad u shaqaysanaysa waa idinka sheegnay oo dee waajibaad fara badan baa ku xidhan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu jihaad u baxayo ma bangi baa u furaa dadka macashuur buu ka qaadi jiray maxaa lagu maxaa maxaa lagu dagaal tegi jiray waxaa lagu dagaal tegi jiray dadka muslimiinta ee akhniyada ah ha xoolaha islaamka dadka muslimiinta ee xoolaha hayaan waxaa la odhanaya waa la baxayaa maanta waxaa la rabaa wixii lagu bixi lahaa rasuulkaas u fadhiisanaya calayhi salaatu wasalaam shilin ma hayo dabeetna nin kastaaba uu dhaqaaqaya gurigiisa wixii uu ka soo qaadi karo ayuu ka soo nin seef buu soo qaadayaa nin waran buu soo qaadayaa nin lacag buu soo qaadayaa nin raashin buu soo qaadayaa nin awr buu soo qabanayaa nin faras buu keenayaa waxaa muslimiintu ay haystaan ayaa lagu dagaalgelaya haddii marka la odhan lahaa dhegaystanimoyow adduun looma baahne miynaan shaqaysanay bartaa fadhiya dee gaajaya la abdilaac baa la isuula iman lahaa oo xaggaa la qabanaya markaa de ragga maxaa la iskaga celinaya seeftu waa lacag warankii waa lacag daabadii waa lacag soo ma raashinka waa lacag waana wixii lagu baxayay waa wixii lagu noolaanayay rasuulku alayh salatu slam wuxuu yihi inahu laa ba'sa bilghina liman ittaqa haninimadu inuu qofku hani ahaadaa ceeb maaha laakiin waa qofka waa qofka ilaahay ka cabsoonaya qofka ilaahay ka baqda haddana wasixatu liman ittaqa khayru min alghina xisaabta rasuulka alayh salaatu wasalaam ka warramaya aakhire marka qofka la xisaabinayo qof caafimaad qabay aan xoolo badan lahayn baa u wanaagsan dadka marka la xisaabinayo dadka waxaa la joojinaya aqniyadaaba horta idinku xaaladiinu way culus tahay idinku halkaa istaaga baa la odhanaya waxaa la horreysiinayaa fuqaradii qofka faqiirka maxaa la weydiinaya shilinba kama dhace midhba ma haye maxaa la weydiin cibaadaadkii iyo waajibaadkii iyo afkiisa wixii ka soo bixi jiray iyo inya inta yara uu helo waad qadiisay maxaad ku qadiisay xagaad ka keentay kuulibaan ahaa waa runtaa waad kala socodsiinaya bis adigoo dabakaayo yar baan haystay waa runtaa saaxiibkaabaa imanaya marka ninkii odayg ahaa ee afar kambeni baan leeyahay halkana manager baan ka ahay halkana markabna waxbaa soo saaran dabeete kiilo kiilo baa loo weydiinaya iyo shilin shilin iyo doolar doolar baa loo weydiinaya kaa ka waran kii maalintii noocaas ahaana ka waran kii kalena ka waran konton sannadood mise konton kun oo sano ay ka dambaynayaan fuqarada fuqarada oo faxaaxsatay oo jannadii gashay oo muddo dheer iskaga jiray ayaa ninkii qaniga ahaa oo sakaraada oo rifmay oo go-ay oo intii xisaab taagnaabaa soo gelaya waabaad u helo janno noqdee intaas ugu yaraan konton sannadood bay kala horreynayaan khamsiin sana ninkaasoo dee meeshii kama sii dhirgayo maalin xaaladiisii sii bannaystay macnaha meesha ku jira waxa weeyaan ta laga hadlaya xisaabtu waa taas yacnaa qofka muslimka ah hadduu xisaab iyo aakhire ka baqanayo wuxuu odhanayaa wallaahi waxaa kuu fiican inaad iska caafimaad qabto ad iska cibaadaysato aanaad maal fara badan helin watiibu nafsi qofka naftiisu dayib inay ahaataa oo iska yacni aanu ismashquulin oo warwar iyo walbahaar iyo qof markasta ilgo-san aanad noqon ayaa min annicam waxay ka mid tahay nicmooyinka intaasoo qof baad garanaysaa annaan aqaanaa oo xaaladiisu mar hadday xun tahayna qoslaaya oo farxaana haddii xaalkiisu fiican yahayna farxaana oonaad kala garanahayn war ninkii hebel dhibaato miyaana ku dhicin wuu iska sheekaynayaa waa iska farxaan shaaha isagaaba dalbaya war shaah noo keen isagaaba bixinaya hadda reerkiisu muu saaka muu soo quracan oo ciyaalkiisa waa bilaa masaariif dadka qaarkoodna markuu bartaa ka sugala waxaad garanaysa maanta hebel lacaga soo gashay marka wejigiisa kaga qoran tahay ninkii oo bashbashaya oo qoslaayo halkaasuu ka soo bilaabaya kaftanka marka qaarna isagoo holuushtaahayo tallaabadu ka xumaatay buu soo gelayaayo nafiwaari agtii talo maanta maxaa ku dhacay way ka muuqanaysaa se way ku kala kacsantahay maanta waxbaa ka siiya laakiin diibu nafsi waa qofka muslimka waxaa laga rabaa xaalaadkiisa oo dhan inuu ahaado ayiba nafsi waa xadiis saxiixa ibnu maaja ayaa soo saaray iyo ibnu manda iyo culimo fara badan baa soo saartay waa xadiis saxiixa can nawaas ibnu samcaan alansaari أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم رسولك عليه الصلاة والسلام وحاو وحاو كوريستي وحديثك حلي رسولك عليه الصلاة والسلام وحاو كوريستي عن البر والإثم دنبك iyo wanaag iyo khayrka rasuulku ilaahay kala sheeg qaala wuxuu dhaal birru wanaagu husnul khuluq waa dhaqan wanaag wal ismu dambiguna ma hakka fi nafsika waa waxa naftaada xoqa oo naftaadu ay ku degi weydo markaa eeg tiibu nafsiga bay kasoo horjeedaa sheekhu meeshu ka daliishanayana waa halkaas qofka haddaad dembi soo gasho amba wax shubha ay ku jirto iyo madmadow haddaad soo samayso oo kolbaad isweydiinaysa nin wx muxuu ahaa war mala wax xalaal mu ahayn nin mala waa laga wanaagsanaa nin ma waa kugu watay nin baad iska daysi naftaadu waxa hadday isweydiinayso waxa meeshii ka baxaysa qiibu nafsigii ayaa ka baxaya meesha wa kariihta aada dhibsato an yaطalica calayhi الnaas dadkuna inay ogaadaan xala weynikii sheegnayo qofku markuu wax fiican sameeyo naftu way iska jeceshahay in waxaa wanaagsan aad samaysa lagugu ammaano wallahi hebel nin fiicanoo maalin dhawata sadaqa fiican buu bixiyey naftu way iska jeceshay nin idhaha anigu ma jeceliyo waxa in la sheeg sheegay ma jeceliyo beentii wey iska hadlay laakiin wax madmadow uu ku jiro iyo dadku waxaanay jeclayn qofku haddii uu sameeyo in gadaashiisa laga war ninkii hebel waxa nin maxaa ku kalifay nusoo ninku nin weynahaa maaha nafti nafta qofku markaa ma jecla waxyaaba markaa aanad jeclayn dadku inay kaa sheeg sheegaan ee aad asturanayso aad qarsanayso waa calaamadaha ismiga iyo dembiga can anas radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa axsana annaasi ka dadka ugu fiican khalqan wa khuluqan yacni abuur ahaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof la abuurahaa muu jirin qof la abu ninkii soo sheegnay waa waxaa la abuuray khuliqta mubara'an min min ayri su min gayri caybin kaanamaa qad khuliqta kamaa tashaau waxaa la abuuray rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo midh ceeba aan lahayn niu malaa timihiisu waxay ahaan lahayn in san laga dhigo may sanka indhaha afka muuqaalkiisa abuurkiisa oo dhan qaabka ibni aadamku ay jeclaan lahaayeen qaabka ugu wanaagsan buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam ku abuur ku abuuraa axsanu nnaas akhlaaqdana waa caynkaasoo kale ka dadka ugu akhlaaqda fiican buu ahaa wa ajwad annaas ka dadka ugu deeqsisan buu ahaa wa ashjaca annaas ka dadka ugu geesisan buu aha waynaga sheegnay had iyo jeer way israacaan deeqsinimada iyo geesinimada way israacaan fulaynimada iyo bakhaylnimada saas awood rasuulku alayh isalaatu wasalaam ducadii waa garanaysa allahuma ini acuudu bika min alhami wاlxaزn wa acuudu bika min alcajzi wاlkasal wa acuudu bika min اljubni wاlbkl wa acuudu bika min galabati اdayni wa qahri الrijaal afar shayba rasuulka alayh الsalaatu wasalaam afar min laba ah ayaa rasuulka alayh الsalaatu waslam ilahay ka magan geli jiray waxaa ka mid ahaa wa acuudu bika min اljubni wاlbkli waxaan ilaah kaa magan gelayaa fulaynimada iyo bakhaylnimada waa laba inkaarood waa laba inkaar qofkaasi waa bakayl waa inkaar ceeb weyn weeye ceeb weyn waa bakayl haddana waa fulay waa ceebtii ka sii weyn kay isugu yimaadeen ka warran waabay wada sulaan had iyo jeer ninkaasi waa bakayl waa la hubaayo waa fulay bal soo sheega nin bakhayla oo geesi ah soo heli maayo taarikh soo heli maayo ninkaasi waa deeqsi waa la hubaa waa geesi waa la hubaa labadu waa israacaan wa kaana ajwad annaas kaana axsana annaas waajwad annaas waashjaca annaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ka dadka ugu geesisan markaa wuxuu tusaale u keenay amba caddaynuu u keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa ka dadka ugu geesisanoo wuxuu yidhi walaqad fazica ahlu lmadiinati daata leylatin reer madiina ayaa habeel argagaxay cod bay maqleen iyo sanqadh sanqadh cod loo qaatay faintalaqa annaasu qibala sawt dabeed dadkii waxay u yaaceen waa gaar ahaan waa ciidankii wixii hubqaad ahaa ayaa waxaa loo yaacay xaggii codkuu ka baxayey faistaqbalahum الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka hor yimid dadkii colkii meesha kusii yaacayey ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka hor yimid xaggee buu ka yimid laqad sabaqa الnaasa ilى الsawt rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagaaba dadka uga horreeyey meeshii sanqadhu ay ka baxday wa huwa yaquulu isagoo lan turaacuu lan turaacuu istijiya wax dhibaataya ma jiraan madiina la jooga waa xaalad colaadeed muslimiinta xaalad waxay ku nool yihiin xaalad colaadeed xaggan iyo xagga iyo xaggaba waa laga xigaa saacad kasta waxa suuragala inuu col soo weeraro habeen habeenada ka mid ah waxaa la maqlay col wax col oo kalea sanqadh lays yidhi wallaahi waa laydin hayaa ma fardaa la maqlay ma hub baa la maqlay ma sanqadh baa la maqlay waxbaa la maqlay dabeetana waa la boqdo waa la siri wallahi laydin qabqabay laydin soo gelin dabeetna ragga wixii yaaci dagaalami karayay baa waxay u yaaceen meeshii codkuu ka baxay sanqadhu ay ka baxday saa xaggii waxaaba ka soo socday nebiga calayhi salaatu wasalaam waa hogaamiyihii muslimiinta waa rasuulkii muslimiinta arinka jaanibka siyaasigana waa madaxweynihii muslimiinta maanta haddiisa qadheebaxday ayaa u dambeynaya muslimiinta wuxun baa la diraya askariga moogti war kuwi ciidanka amaya yaaca xabadda isu dhigay idinku xaggaasaa la qabadsiinayaa qofka madaxda ahi wuu dambeeya amarunbuu bixiyaa isagu halkaa ha laga war doono halkaa waxaha laga keenay laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa baxay deg deg buu leba u baxay deg deg inuu baxay waxaa tilmaamaya wa huwa calaa farasin liabi alxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saaraa faras abi alxa uu leeyahay faraskaa waxaa la odhan jiray manduub manduub faras abu alxa leeyahay buu markiiba la soo booday wa huwa maxaanku idhi wa huwa calaa farasin liabi alxata curyin faras abi alxa uu leeyahay oo qaawan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhsiin waayey intuu saarayey maxay kooraha isaga oo bannaanaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam hoggaan ku qabtay dabeeta wuu fuulay dabeeta meeshiibuu ku tibaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa calayhi sarjun isagoo koore aanu saarayn wa fii cunuqihi sayf rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu meesha uu tegey ee uu ka soo laabtay iskama muraaqoono iskamau cararine seef rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo seef degta ku sita ayaa ka soo baxay meesha suuradda fiiri sawirka eeg oo dhammaystiran meesha sanqadh baa ka baxday colkii way ku yaaceen meeshii waa la baqanaya waa xalad colaadeed waxaa meeshiiba ka soo socday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dadkii meesha ugu horreeyey oo xaaladdii soo hubiyey oo faras aan kooraysnayn deg deg aawadii saaran oo degtana seef ku sita dadkii wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam istajiya lan turaacuu lan turaacuu yani alrawcu waxa weeyaan waa waa cabsida ha argagixina meesha anaa soo arkayoo dhibaata kama jirtee istajiyo iska jooga geesinimada ama geesinimaa ka dambaysa dee maya waa xilli habeena oo madow meeshaasi wax alaaliya wax joogo la garan maayo halkaa sanqadha ka baxayso ma cool badan baa ma cool yar baa waa la dili karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la qabsan karaa waa la qafaalan karaa wax kastaa way dhici karaan weliba dhinaca badani maadaama la baqanayo jaanibka ixtimaalka badani wuxuu yahay waa in meesha dhibaata ay ka jirto waana sababta loo baqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam geesigaas ayuu ahaa geesinimadiisana labo iskuma hayso cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu waa kii lahaa kaana idaa xamiya alwatiisu walaqiya alqowmu اlqowma ixtamaynaa birasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam wa kaana aqrabuna ila alcaduw marka dagaal dagaal marka la galo ee xaaladdu fara ay ka baxdo xamiya alwatiis fara xaaladdu ay ka baxdo ee gacmaha la isula tago waltaqa alqowmu alqowma oo qoomku uu kulmay iswada gaadhaan xaaladdaasi ee laysu dhaqaaqi waayo wuxuu ku leeyahay cali waa geesigaa taqaaneen soo maaha ixtamaynaa birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaanu ku gaban jiray rasuulka dabadiisaanu geli jiray ninka ugu geesisan ee maalintaa laga yaabaa waa ninka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la siman nin ka horreeya ma jiro waa ninkii soo qaadanay kitaabkii siirada ahaa markii la tegey xunayn loo baxay ee nimankii odayaasha muslimiinta jidgooyada ay u galeen iyagoo ismacaashiyo labayo toban kun oo nina jidgooyada markay u galeen maxaa dhacay hal mar baa xaggan iyo xaggan iyo xaggan waxa lagaga dhuftay leeb miidhan maxaa ya maxaa dhacay nin kastaa kabtay meeday baa ka dhacday jihadu u jeeday ayuunbuu u dhaqaajiyey waa la yaacay waa la soo noqon kari waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam colkan jabay ee yaacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wata rasuulku lama cararino raggaagiba cararaya maxaa ku dhigay muu odhane baqashiisii ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam aba daabaddii u saaraa ayuu rasuulku intuu cidhibta ku dhuftay buu hore usii wadaa saa wuxuu leeyahay ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagaa bas sheegaayaba nebigii baan ahay been sheegi maayo waxaan ahay ina cabdilmualib wuxuu leeyahy cabaas ibn cabdilmualib oo xilligaasi haya rasuulka calayhi salaatu wasalaam daabadu saaray hoggaankiisa rasuulkuna daabadda wuu sii erayey anna waan soo qabanay anna waan soo qabanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam geesigaasuu ahaa qofka muslimkaana waxaa laga rabaa dee adeer inuu geesi ahaado qofka muslimka iyo fulaynimadu waar isu keen qaban mayso waxaa meesha ina dhig waa fulaynimay waayahay markaasaa faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu laqad wajadtuhu baxran aw inahu labaxrun faraskan manduub baa la odhan jiray waxaa lagu xaman jiray inuu gaabiyo oo fardaa kale aanu gaadhin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu soo noqday ee dadkii uu ka hor yimi ayaa wuxuu faalleeyey faraskii wuxu uhi laqad wajadtuhu baxran faraskan waxaan helay waaba badba laga dhammaan maayo yani waa faras dheereeyo weeye aw inahu labaxrun ama kani waaba bad farasun baxrun macnaheedu waxa weeyaan waa farasun sariicu ljaryi waa faras aada u dheereeyo cidi aanay gaadhahayn waa barakadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka soco can jaabir bni cabdillaahi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kulu macruufin sadaqa waina min almacruufi an talqaa akhaaka biwajhin talqin wa an tufriqa min dalwika fii inaa'i akhiika xadiidkaa hore aanu soo sheegnay waa xadiis saxiixa imaam albukhaari iyo muslim baa soo wariyey jaabir wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi kullu macruufin samo kastoo wax kastoo wanaagoo la sameeya sadaqatun waa sadaqo waina min almacruufi wanaagga waxaa ka mid a an talqaa akhaaka walaalkaa inaad kaga hor timaaddo aad ku qaabisho biwajhin talqin weji furan weji cabuus aanad noqon oo walaalkaa wejiga aanad u kaduudin wa an tufriqa min dalwika fii inaa'i akhiika haddaad biyo dhaansanayso inaad walaalkaa masalan ka soo qaad wiisada oo kale marka wiisada la dhaansanayo oo kale kan keli buu soo qaadanaya kan mid buu soo qaad isag taagtaaganta marka waad soo darsatay waxaad artay walaalkaayo kiisa inuu madhan kaagan uu madhan yahay ka walaalkaa horta ugu shub lafteedu waa sadaqo dee markaa xoolaha la waraabinayo ee ceelka la jooga ama balliga la jooga ama berkada la joogana waa saas oo kale walaalkaa oo dhaankiisi uu taagan yahay dhaankaagina uu taagan yahay dhaanka walaalkaa fuli marka hore waa sadaqo wa an tufriqa min dalwika inaad dalwigaaga iyo weelkaad biyaha ku haysato inaad uga faaruqiso biyaha fii inaa'i akhiika weelka walaalka macnaha qofku wanaag kastoo uu sameeyo waa loo qoraya xataa haddii wax kale aanu samayna walaalkii markuu ka hor yimaado wejigiisu uu furan yahay baabku wuxuu ahaa tiibu nafsi soo maaha naf wanaagga dee qofku naftiisu kadeedan oo caloosha ay bugta oo xanuunsanayaa dee weji weji qurux badani ka soo bixi maayo farxad iyo dhoolo caddayn iyo muusood iyo furfurnaan waxaa ka soo baxaysaa qof naftiisu ay fiican tahay oo laabtiisu ay xaadhan tahay oo calooshiisu aanay bukin laakiin qofka calooshu ay u buktee xanuunsanaya waxaad ka dareemaysaa wejigiiso uu kaa weji dad bay xaggaasu wejiga eegayaayo hadduu salaamu calaykum calaykum asalaam buu ka odhanaya dugdug buu kugu dhaafaya sidaa wey baabu maa yajibu min cawli baabun maa yajibu min cawli almalhuufi qofka baahan ee dhibban in la kaalmeeyo wixii waajibka ah can abi darin qaala wuxu uhi su-ila nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa la weydiiyey ayu lacmaali khayrun xadiiskan una soo maray oo dul cararaynaaun acmaasha teebaa u khayr badan qaala wuxuu uhi iimaanu billaahi wa jihaadun fii sabiilihi ilaahay oo la rumeeyo iyo jidka ilaahay oo loo dagaalamo qaala wuxu uhi fa ayu riqaabi afdalu addoommaha la xoreeyo teebaa u fadli badan qaala wuxu uhi aqlaaha samanan wa anfasuhaa cinda ahliha ta ugu qaalisan ee dadkeeduna u jecel yahay qaala wuxu uhi afarayta waxaad ka warantaa in lam astaic in in lam astatic bacda alcamali acmaasha qaarkood haddaan awoodi waayo waxyaabahan laad soo sheegtay qaala wuxuu yidhi fa tuciinu daayacan aw tasnacu liakhraqa aniga soo sheegna fa tuciinu daayacan iyo fa tuciinu saanican labaduba waa saxiix mid hallowsan baad kaalmaynaysaa aw tasnacu liakhraqa yacni mid iska lunsanoo dee maxaa la nin ambaday halkuu ambaday jihadiisii buu mooday soo maaha mid halkaa doonayo halkaa afka saaray to agg maahee tuuladii waa xaggan ama fa tuciinu waxaad kaalmaynaysaa saanican farsamo yaqaan u baahan in la kaalmeeyo aw tasnacu amba waxaad wax u samaynaysaa liakhraqa midaan waxba gelanahayn mid qasbaya midaan ijaar ahaynoo wuxuu rabaa albaabka inuu samaysto markaasuu khribaya warsan lama idhaahdee san baa la idhaahdaa ad kawaad kaalmaynaysa qaala wuxu uhi afara'ayta waxaad ka warantay in dacuftu haddaan taana ka itaal darreeyo qaala wuxu uhi tadacu nnaasa min ashari dadkaad sharka kala tegaysaa fa inahaa dadka sharka inaad ka daysaa sadaqatun tasadaqu biha calaa nafsika waa sadaqada aad u baxsanaysa naftaada qofka muslimkaa dhibtaada inaad ka daysataa naftaadae dan u tahayoo sadaqo naftaada aad u bixisay weeye waa halka ugu dambaysa qofka muslimkaa soo istaago can saciid bni abi burdata qaala wuxuu ihi samictu abi aabbahay baan maqlay yuxadisu ka sheekaynaya can jaddii awowgay waa abu muuse alashcari abu burda waa in abu muuse waxaan arkay aabbahay waxaan maqlay aabbahay abu burda oo ka sheekaynaya awowgay abu muuse alashcari can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu ihi calىa kuli muslimin sadaqatun qof kasta oo muslima markuu waagu beriyo sadaqaa ku waajibtay sadaqaa saaran qaala waxa- wuxuu ihi saa- abu muusa rasuulka wuxuu ku yihi afara'ayta rasuulka ilaah waxaad ka warantaa in lam yajid haddaanu helin wuxuu sadaqadaystay hadduu waayo sadaqada markaa muxuu u fahmay wax jeebadda laga soo saarayo la bixinayo kaash wuxuu yidhi falyacmal ha shaqaysto qofku wax la soo baxo falyanfac nafsahu waliyatasadaq naftiisana ha ku anfaco xoola lagama maarmee hana sadaqadaysto qaala wuxuu yihi afara'ayta waxaad ka warantaa in lam yastatic aw lam yafcal haddii aanu saa samayn ka waran ma hadduu awoodiba waayo qaala wuxuu ihi liyucin dalxaajati اlmalhuufa qofka baahan ee dhiban kaalmee qaala wuxuu ihi afara'ayta waxaad ka warantaa in lam yastatic aw lam yafcal haddii taana uu awoodi waayo amba uu taa samin waayo ka waran qaala wuxuu yihi falyaamur bilmacruuf dadka wanaagga ha u sheego qaala wuxuu ihi afara'ayta waxaad ka warantaa in lam yastatic aw lam yafcal dadka inuu wanaagga u sheegi kari waayo amba uu iskaba daayo wuu u sheegi karaa lakiin hadduu taaba iska daayo ka waran qaala wuxuu ihi yumsiku can ishari dadka sharkiisa ha ka haysto fa innahaa lahu sadaqatun sadaqad bay u tahaye naftaada ku sadaqadayso oo muslimiinta dhibtaada ka hayso afkaaga iyo adinkaaga labadaba muslimiinta yaanay gaadhin haddaan muslimiinta waxba u tari karahayn janno gale naftaada ku filowoo muslimiinta dhibaatada ka daa waa xadiis saxiixa sali allahuma waslama wbaarak calay